Star FM News.
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qodobada warkaa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka oo guddoomiyey shirka guddiyada wasaaradaha waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan embesa foundation oo isbitaalka hooyooyinka iyo dhallaanka ka dhisaysa kisumu wajeero lagu qabtay kulan ku saabsan xuquuqul insaanka wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo sidoo kale caalamka waa subax arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha sagaalaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labaiyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkaa idinla socodsiinaya ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gajagwa ayaa hoygiisa rasmiga ee xaafadda kaarin ee magaalada nairobi ku guddoomiyey shirka heerka guddiyada ee golaha wasiirada dalka waxa uu sheegay inay aada muhiim u tahay in si joogta ah loo tashado dhaqangelinta go'aamada golaha wasiirada gajagwa ayaa hoosta ka xariiqay in kulanka diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo la xiriira wanaajinta adeegyada loo fadiyay shacabka si loo dardargeliyo hirgelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda embesa foundation oo ka mid ah alaamaha tabarucaadda ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa ismaamulka kisumu ka hirgelinaysa isbitaalka hooyooyinka iyo dhallaanka waxaa barnaamijkan ku baxaysa lacag dhan lix iyo toban milyan oo shilin tani ayaa imaanayso iyadoo dhowaan ismaamulkaasi lagu bixiyey daryeel caafimadood ay ka faa'iidaysteen ugu yaraan laba kun oo qof waxaa la filayaa in isbitaalka laga dhisay kisumu ay ka faa'iidaystaan ilaa toban kun oo qof waxaa arrinkan soo dhoweeyey barasaabka ismaamulka kisumu brofesor anyang nyongo waxaa magaalada wajeer lagu qabtay kulan ay ka soo qaybgaleen daneeyayaal kala duwan kaasoo looga hadleeyey sare uqaadidda wacyiga bulshada ee dhanka xuquuqulaadanaha kulanka ayaa sidoo kale lagu eegay ka hortagga xadgudubyada mararka qaar lasoo tebiyo sida dilalka sharci darrada ee lagu eedeeyo saraakiisha ammaanka qaar ka mid a mas-uuliyiintii shirkaasi soo qabanqaabiye iyo kasoo qaybgalayaasha ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey magaceedu waa ibraahim cabdi qaasin oo u shaqeeya sarkaal sare guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha u doodo laanta xuquuqda aadanaha u doodo u shaqeeya waxaan laheynay fadhi halkaasoo aan iskugu keennay idaarada kala duwan idaaradan dowliga ah idaaradan dowliga ahayn ayadoo baaritaan annagoo baaritaan amaba research waxaa loo yaqaana wadna halkaasoo danta laga leeyahay ahayd waxaad ogsoontihiin in ay jirto maalin la dhahaa international human rights day maalinta maalinta xuquuqda aadanaha loo doodo oo loo astay in maalintaa loo dabaaldega marka waxaa jirta muddo toddobaatan iyo shan sano laga joogo hadda in heshiisyo caalami ay jireen oo heshiisihii ayakahay oo xilliga ugu horeysay xuquuqda aadanaha in la sheego nidaamka adduunka ugu horeysay in la xuso ayaa dhacda tobanka bisha kasta oo disembar halkan waxaan ku laheynay fadhi annagoo iska wareysanayna xaaladda xuquuqda aadanaha countiga wajeer say tahay sifo wadahadal wadanka dhanka dhaca ayaan ugu qeyb qaadana ilaa iyo nationalka ku dhammaan doono halkaasoo wixii xog aruurin oo halkaan ka soo bennay ay ku aruuri doonaan wadahadalka ka dhici doono national nairobi magacayga maxfuuda xaaji cabdulaahi m c da laga soo doorta cadi masaajida wood maanta mashruucan aan meesha iskugu imaanay waxaa waaye arrin ka xisaabsan xuquuqda biniaadanka ee human right xafladda noo qalqaalisay oo aada iyo aada no dadku iskugu yeerto wacyigelise arrimaha shaqada weyn ay haayaan iyo waxqabadka ay dadweynaha wajeer ay u qabanayeen waayo arinta ka xisaabsan oo dilka iyo oo dadkan la waynay waxaan ay ka hadlayeen maanta badanaa waxaa laga afeefte dilka ciidamada ay geysanayeen iyo dadkan la waynaa sababta loo wayna xaquuqdaasa lisbaray wixii laga qaban lahay iyo wixii dadweynaha dantooda ahay ayaa meesha laga dhawaajay kulanka maanta waxaan ka faa'iidanay in waxyaalo badan oo haqa biniaadanka nala tusa oona baranay raxmaan raxiim ee magacayga aadan maxamed xasan aniga waxaan ahay c e o wajiga good governance ee maanta waxaan meeshaan iskugu imaanay in aan wada is wareysano arrimaha ku saabsan ee jinsiyadda iyo maxaa la dhihi jiray programka dowladaha ay u shaqeeyaan labada level of government iyo maxaa la dhihi jiray hay-adaha dowliga aan ahayn waxyaala arrimo fara badan baa laga dhawaajiyay ay kamid tahay xuquuqda biniaadanka iyo sharciga wux uu ka qabo sida maxaa la dhihi jiray daanka looga dhamqi lahay marka ee meeting waxaa ahay meeting aan waxweyn ka barane aanan rabno intaan ugu faa'iideyno bulshada banaanka markaan u bahno insha allah dadku waxaan uga baaqaa sharciga wax walba uu maxaa la dhihi jiray oo oo makoose ah wuxuu u hayaa wax lagu sameynayo so waxaan rabnaa sharciga sidiisa in loo raaco kenya waa maxaa la dhihi jiray wadan leh qaynuun iyo dastuur dastuurka in lagu dhaqmo oo maxaa la dhihi jiray la jebinin waxa dastuurka uu sheegayo oon qaadana wuxuuna farayo kulankan wacyigelintiisa way sii socotay mar rabay sii dheereed haddana waxaan rabnaa in la geeyo ilaa iyo locations iyo sublocations si grassroots-ka loogu faa'iidaysto waxyaalaha ku saabsan dastuurka laftiisa dadka ma garanayin human right-yaashooda wax xaqa ay u leeyihiin xuquuqdooda ma garanayin in la geeyo iyadana waan baahanahay weli dhegeystayaal qaybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa ibraahim maxamed badeed oo ka mid ah shacabka ku nool tuulada maleyley ee deegaanka dhadhaab waa beereley waxaa beertiisa ka baxa geed mirood badan iyo dalaga qeybihiisa kala duwan hase haatee waxa uu ka cabanayaa biyola-aan uu wajahayo isagoo sheegay in beertiisa ay u baahan tahay in biyogelin loo sameeyo sidoo kalena laga caawiyo abuurka beerta iyo daawooyinka beeraha waxa uu u warramay maxamed baaruud xuseen oo ku booqday beertiisa oo ku taala tuulada maleyley ee deegaanka dhadhaaba magaciygoo saddexan waxaa la yidhahdaa ibraahim maxamed badeed beertana waxaa la yidhahdaa maleyley one form group allanley baa la yidhahdaa beertan goorma laasaas beertan waxaan u malaynayaa lix sano caadi sidan u tahay lix sano way aasaas ha lix sano haa waan gartay marka meeshan waa meel aan webi marin ee, maxaad beerta ku abuurtaan ood isticmaashaan oo biyo isticmaal beerta laba qaybood weeye qaybtaas xilli roobeedkay ku baxdaa galley baa ka baxdo moordi baa ka baxdo galleyda ka baxda maanta waxaan ka gooyay afartan loor moordidana waxaan ka gooyay toban loor marka badarkii ilmaha lagu biilaa raashinkaa loogu soo gadaa sonkorta loogu soo gadaa balkiina waxaa noo daaqa xoolaha marka qaybtan waa qaybtii xilli roobaadka la abuur qaybta waa qaybta xilli roobaadka ahayd qaybtaas sidaasaa loo tabcaa qaybta kale waatan waxaa ka baxaa waxaan boolka waxaan uga soo jiiday bayb Ceel- ceelka.
ha ceelkan bayb uga soo jiiday baybkan ku waraabiya waxaa ka baxa yaanyo waxaa ka baxa leen waxaa ka baxa moos waxaa ka baxa camba waxaa ka baxa alawaakurna basal waxaa ka baxa sibinad waxaa ka baxa sakuma intaanu nooc dhan baa ka- cawskii xob la berinaya xoolaha daaqayeen baa ka baxa qaybtana waa sidaasoo cagaarkaasaan ka waraabiya beertan ceelkan ka waraabiya marka hadda qaybtan markii aan soo dhex istaagay waxay i mooday qey- geed miroodkii qaybihiisa kala duwan yaanyada hadda ma hadday kartay oo markii ugu horreysaa la goyn rabaa mise marar badan baa saanoo kale loo gooyay maya yaanyada marar badan baa saa loo gooya haddaba sideed waa la gooyaa maalinbaba waa la qaadaa xaafadaha gato maalinba waa la qaadaa baabuurka la saaraa mal- waxaa laga gadaa meesha la yidhaahdo qaxootiga yaa laga gadaa kiiladeeda konton shilin baan siistaa marka maalinba saanaa loo guraa laakiin qaybo ma- marar badan bay ka baxday waan gartay adiga ma aqoon baad u lahayd beeraha oo qof beeraleed ahaan jirtay xilligaadi hore mise halkan baad beerta ku bilowday beer helay baan ahaan jiro beer waan aqaanay haddana waxaan waxaan qaaday gargaaja dowladda na qaaday waxaa naloo sijaadho iyo meelahaasaa nala geeyey Mukaam- tababar baa nala soo siiyey mukaan baa nala dhex mariyey meeshii baanu haddana tababar weyn ka soo qaadanay geleyda iyo moordida iyo kulli nooc walba sidii loo tababar meeshaas tababar nalaga soo siiyey ibraahinow geedahan hadda ii muuqda sida liinta iyo cambaha iyo mooska iyo biyaha ka sokow maxay u baahan yihiin oo kale waxay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin in la daaway u baahan yihiin ma waxaan ka soo qaadnay maalin weytaan waxaan ka soo qaadnay gaaras daawo daawadaasaan ku buufinaa cayayaan bay leedahay cayayaankaasaan ka buufinaa oo aad noo rafaadiya dowladdu dhowaan waxay soo eh, soo jeedisay go-aana in beeraleyda daawo la siiyo abuur la siiyo ayna isdiiwaan geliyaan Eh, idinka ma idin soo gaartay akhbaartaas akhbaartaa wayna soo gaartay laakiin wax haddii waxaan u malaya abuurka hadda beerta sannadan ka baxay waxaa laga soo qaaday dowladda Eh, waa la diiwaan geliya beertu way diiwaan gashan tahay dowladda laga soo qaaday waa lagu tabcay waa lagu abuuray yaanyada kulli waxaana gaaris baa laga keenay marka waa diiwaan gashan tahay beerta gruub baa iska leh
waan gartay marar badan eh, waxaad soo saarteen eh, eh, dalag kala duwan inteed u ibgeysaan tusaalaan raashinkan aad sheegtay galeyda iyo mawrida halkan ka baxda waxaan u iibgeynaa qaxootiyaalkan u iibgeynaa qaxootiyaal- qaxootiyaalka naga gato marna ay abaaraha ay dhaxaana waxaa naga gata dadweynaha xoolaha leh
waan gartay idinka ma isticmaashiin meeraashin waan isticmaalnaayo waan soo shiidanaayo joogaan ka dhiganaayo ambuulan ka dhiganaayo waa cunnaa Waa- hadda cidda waxay ka cunto waayada waan gartay Ee, waxaa kaloo ii muuqda caws aad sheegtay inuu yahay caws macmil ahoo la beeray cawskan halkeed ka keenteen cawskan waa naloo keenay waxaa noo keentay eh, hay-addan waalbaan baa noo keentay Eh, hay-adda waalbaan baa noo keentay ayadoo mire waan abuurnay biyaan ku sii daynay wuu baxay loodaan siinaa arigaan siisanaa xoolaha noo daaqa marka muxuu kaga duwan yahay caws caws kale caadiga dani waa caws qu- caws qumanoo qoyan oo la tabcahaya ee xoolaha wax qoyan way ku noolaadaan xoolaha sidaasay ugu noolaadaan
waan gartay sida ii muuqata beerta inta badan ood malah ama ee, deyr adag oo ka celinhaya waraabaha aan dhehe waxyaabahan beeraha cuna B- sideed bal idin dhibaan waxaana dhibo bahasha bahalka yidhahda doofaarka waxaana dhibo goodirka waxaana dhibo adigu ugar nooc walbaba kashiitada ee, wax walba waana dhiban marka oodun baan sa saarnaa ee ooma hayna wixii hadda meeshaan haamanka dhinacooda kaleete waxaa ku oodan sirig alaa xabad waxaan kasoo bixiyey shan kun oo shilin shan xaboo siligaan ku ooday waxaraha iyo doofaarka iyo hadda meeshan kama soo galaan quyano siligaasaa ku oodan midda kale habeen aynu cunaynin male doofaarkaa cuni kashiitadaa cuni doofa eh, waxaa cunahayo xoolaha cunahayo habeen walba kolkay wax ku yaallaan waa la dhex taagnaadaa oo lagama dhex tago Wa- aad iyo aad baan ugu baahannahay waxaa la yidhahdaa silig aan ku oodan haddii aan helayn waa u baahannahay kaalmo weyn baan uga baahannahay dowladdan hadda maxay yihiin caqabadaha halkan idinku haysta marar badan baad ii soo sheegtay in caqabada ay jiraan ee, caqabadaha dhanka idinka haysta caqabadahan haysto waxaa ugu badan on biyo la-aan biyo la-aan maadaama biyo aan leenahay ceel soolaha uu noo suran yahay waxqabad weyn baan yeelan lahayn mashruuc meel walbaba laga daawado oo meel walbaba loogu imaado inaa ahaan lahayd cilladda noogu xoog badan waa biyo la-aan ceelka waa naga jaban yahay boholka waa naga jaban yahay Ee, shan bayb baa ku jirta iyo ba- iyo bamki wixii baa hoos loogu garaacay bam yaroo saddex bastunlaha ku jiro haantaa markii biyaha lagu soo shubaya kun iyo shan boqol baan bixiyaa taas aan ku waraabiya aan kula xarbiyaa inta noogu badan in u cabaadna waxaa u badan oon cel baan u baahan laan lahayn soolaa ay nala suro
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka ee qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle oo booqasho ku tegay isbitaalka weyn ee madiina ee magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal suluub axmed firin iyo maamulka sare ee isbitaalkaasi ku wareejiyey lacag gaaraysa saddex boqol toddobaatan iyo shan kun oo doolarka maraykanka oo hordhaca lacagtan ayaa waxaa loogu talagalay wejiga koowaad ee dhismaha xarunta gargaarka degdega ee isbitaalka madiina taasoo uu dha- dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare xaruntan ayaa lagu talagalay in lagu tacaalo ama lagula tacaalo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay musiibooyinka ka dhaca dalka soomaaliya si loo helo xarun caafimaad oo ka jawaabta baahiyaha degdega ee soo bixi kara xilli kasta ayaana keeni kartaa hirgelinteeda waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta oo warbaahinta la hadlay ee hay-adda sodma
maanta waxaa noo suura gashay hami ama hiigsi muddo dheer shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay maaragtay ku taamayeen oo ahayd in loo dhiso trauma center meel lagu xanaaneeyo dhaawacyada ee dadka qaba dhaawacyada culus runtii maantay waxaan halkan ku wareejinay lacagtii loogu talagalay in lagu dhiso dhismahaas qayb ka mida oo maaragtay dhowaan uu noo dhagax dhigay ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre lacagtaas waxaan maanta halkan ku wareejinay lacag dhan saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan kun oo doolar oo u dhiganta boqolkiiba soddon lacagta shaqada lagu qabanaya hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka uu horkacayo gudoomiye maxamuud macalin cabdulle mar walba waxay u taagan tahay garab istaagga shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan hadday noqon lahaayeen dhaawacyada ee ka soo gaaraya shaqaaqooyinka ama qaraxyada dhacaya iyo dagaalada socda sidoo kale waxay hay-addu mar walba u taagan tahay inay ma- wax ka qabato xaaladaha arrimaha bini'aadanimada ee waddanka ka jira guud ahaan maantana waxaa ilaahay mahaddiisa noo suura gashay inaan lacagtaas ku wareejinno taliska ciidanka booliska maamulka isbitaalka oo wada jira inaan maaragta maanta lacagta tii halkaas naga gudoomeen sidaad arkaysaan shaqadii ay hadda socoto oo ay bilaabatay waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa in dhowaan shaqadaas ay dhammaan doonto oo ay noqon doonto xarunta ugu weyn trauma centerka ugu weyn ee waddanka soomaaliya ama geeska afrika ay noqon doonto farxad weyn bay noo tahay maantay ee, munaasabadan ee, lagu wareejinayo kharashkii ee, loogu talagalay ee, dhismaha ee, emergency centerka istaal madiina ee, boqolkiiba soddon maantay lagu wareejinayo maamulka isbitaalka ee, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha jum- jamhuuriyadda soomaaliya oo dhagax dhigay mashruucan iyo hay-adda sodma oo maaragtay yani eh, maalgelinaysa eh, taliyaha booliiska oo isaguna qayb weyn ka qaatay guddigii eh, ka mid ahaa een, mashruucan eh, u xil saarnaa eh, heer wasiir iyo iyo heer ka hooseeyaba intaba waa u mahadcelinaynaa cid kastoo ka soo qayb qaadatay Eh, isbitaalkan eh, la iskaga sheekayn maayo doorka uu maarata soomaaliya u leeyahay Een, xaaladda hadda lagu jiro iyo weligeedba soddonkii sano oo lasoo dhaafay ama ka horba Een, isbitaalkani waxa waaye sida la sheegay trauma center Eh, emergency-ga ayaa aada ciriidh ugu ahaa marka maantana waxaa la sameynayaa emergency weyn oo u qalma oo maxay to aada u ballaaran taasna maarata aad baan uga mahadcelinaynaa dowladda soomaaliyeed iyo hay-adda sodma iyo taliska booliiska intaba siday u caawinayaan isbitaal madiina ilaahay idin barakeeyaan leenahay
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya abshir cumar jaamac huruusi ayaa warqadaha aqoonsiga dinjirnimo ka gudoomiyey safiirka cusub ee dowladda swiden u fadhin doona dalka soomaaliya ambassador joachim oo bedelaya danjirihii hore ee dalka soomaaliya u joogay wasiirka iyo danjiraha cusub ayaa ka wada hadlay si wadidda iyo adkeynta xiriirka dhinacyada badan ee ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo sweden oo ku dhisan iskaashi isqadarin iyo waxwada qaybsi waddanka sweden waxauu ka mid yahay wadamada ay ku nool yihiin oo martigeliyey mid ka mid a jaaliyadaha qurbajoogta soomaaliyeed ee ugu ballaaran qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey aan mawliid ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsanid maxamed axmed dowladda shiinaha ayaa sheegtay in dhoolatuska militari ay ciidamadeedu ay ka wadaan hareeraha jasiiradda tayawaan in looga goleeyahay xakameynta waxaa lagu tilmaamay kibirka goonigoosadka shiinaha ayaa jasiiraddan u aqoonsan in ay ka mid tahay dhul weynihiisa hase ahaatee waxaa taywaan ka jiro maamul maxalli oo madax bannaan xukuumadda beijing ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada ah inay awood u adeegsato sidii ay uga dhabayn lahayd ujeeddooyinkeeda shiinaha ayaa ku dooday in madaxweynaha taiwan sai ingwen iyo xisbigeeda dimuqraadiga ee d p p ay gooni goosan yihiin ugu dambayntiina wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka indiya ayaa shaaca ka qaaday inay si gaara u eegi doonto xogaha la xiriira hogaamiye diimeedkii la dilay taa ee lagu magacaabi jiray hardiib siikh nijaar dhacdadaasi oo khilaaf diblomaasiyadeed kala dhexdhigay dowladaha indiya iyo kanada dib idinkuugu celiya maxamed axmed waa uu mahadsan yahay mawliid warkii maad kala socoteen idaacadda star f m waanaga intaa waa idinkaga mahadcelinayaa dhegeysigiina cidduu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka aqrinay